mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan siddeetan kun oo qof ay ka qaxeen colaadda ka taagan magaalada laascaanood dadkan ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada waxaana ay dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo diristay cabdikariin olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada laascaanood boqolaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada laascanood qaarkoodna dad ayaa weli ku harsan gudaha magaalada oo noloshoodu ay aada ugu adag tahay xaaladda haatan ay ku jiraan dadka magaalada laascanood ka cararay waxaa ka mid ah xaliimo faarax yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka yaaheel ee gobolka sool waxayna v o wda uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin
meeshaasi waa meel tuulo ah waa meel aan biyo lahayn biyo maxaan ma aha biyo qaraar bay leedahay hoy male oo dadka dadkii hore markii hore barakacyaashii xooluhu ka dhammaadeen baa meeshaa deegaameeyey dadka nin walba wuxuu haystaa aqal soomaali iyo in yaroo xoo ariya kabacdi dadkii halkan joogayna sidii ay isu lahaayeen laamiga ka carara laamiga ka carara meeshaa waa la buuxiyey laba daraare carruurtii oo dhan carruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan gidigood waxaa ku dhuftay banaankii iyo qabowgiibaa waxaa ku dhuftay hargab xumadle waxa weeye dadkii dadka meelaha degan aqal buulal dadka buulal qaar baa buulal dhisanaya qaar baa baca dhisanaya qaar baa toban toban qoys toddoba toddoba qoys oo dayr yaroo oodaca degan baad arkaysaa qofkii qabowgii markuu kusoo dhaco gista ma wato waxba ma wato dadkii dhibaataas ahaa xabad baa ka dul dhacday meeshaana wax hore ma ool oo shan qof ka kooban iyo anigoo kow iyo toban yar yara haystay inamadii iyo wixii kale xoolihii iyo meheradii yareyd aanu ka ganacsan jirnay bartii baanu kaga tagnay meeshaa binow aadtinimnimo xun oo xuquuqa insaan la-aan hayuuman raytis la-aan samafar la-aan islaamnimo la-aan dowlad la-aan ayaa meeshaa ka jirta tuuro eede aan ilaa laba boqol iyo konton tuuraa dadkaasi u kala qaxay dadka barakacayaasha ee v o eda u warramay waxaa ka mid a yurub cabdi mahad oo joogto kala baydh waxayna ka warrantay xaaladda haatana ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu
walaaleed ma ficilan joog weyne carruur yarna waan haystay awalba qof xoogeena cunaysa baan ahaa shaqaysata carruur yarna baan haystay guraygiyo ma jeclaa gubay maanta caanaadaan deganahaa reerna caanaadaan ahaa qaxii igu horreeya weeye anigay helay abeer baan u qaxeenaan waxba wadan waxba carruurtii halaaleen usaan ilaahay baan la raaceen raashi luma haysano waa goga luma haysano weel uma haysano wax alaal waxaanu haysanaa ma jirto bariidka uma helno walaale gaariya gaariya dad wateen baanu dee markay arkeen carruurtii annaga nala lugaynayno oo lugaynayno xagaadka iska saacadka saarnay bayna soo kaxeeyeen marba laba labaa la soo kaxaynayay walaale labiyo toban carruuraya iyo labada waaweyn dee waalidkaa weeye afar iyo tobankaa qof baanu ku sugana dee walaale xaaladeeda qof aan shaqaysana walaal sagaal carruurana haystaa la ilaahay unbaa dee wax siin karaa subxaana wa tacaala dee dhibka noogu daran walaal hadda guryo waanu helnay de hadda waxaaba noogu daran qutul daruuri baa walaal lahay oo mida kale carruurtii waxa waxaan u gogo lama haysano weel ma haysano wax laal waxaan haysanaa ma jirto waxaan shidano ma haysano waxa biyo ku sugano ma haysano dee hadda cariishkii oo dambiisaan badan waxaan ku nahay afar iyo toban qof reer loo dhawaayada kale ilaa sideed iyo toban qof weeye reerahan waxa weeye barakaca iyaguna awalba xamar kasoo qaxaynay ahaayeen marka walaala dee dee degaankanna dee mana aqaano meelaan ka shaqaysta iyo meelaan wax ka raadiya midna ma hayo waxaa jira dad magaalada laascaanood iyagoo horey barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta soomaaliya dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxa ay ka raadsan jireen gudaha magaalada laascaanood waxaana ka mid ah cabdiqani maxamuud daahir oo markii hore barakac ahaan ku joogay magaalada laascaanood waxa uuna ii sheegay isaga iyo qoyskiisu inay soo gaadheen degmada kalabaydh ee gobolka sool xaalkayga saqiga meesha aan ku sugannahay dadkii marka hore magaala lagu soo dhaweeyey waan ahayn oo xaggaa kasoo barakacay xaggaa koonfur ka nimi hadda haddana barakac kalaa noogu sidirsadaa wallaahi billahi saaxib xaalkayga si adag yahay waxad waxaan hogsano ma haysano waxaan cunno ma haysano biyaha un baan waxaan helino biyaha un anaga waxaas qoyskeyga waxa weeye lix baan nahay lix baan nahay anagoo dhabbada lugeynana soo qaaday maxaa dadka soo orday baan ahay annaga xaafadaha meesha aadka u dhacay dadkii deganaa baan ahaynba xaafadee deganaydna waxaan deganay xaafadaha dhinaca malhala odayga aabbaha keliya anaga maqnaa xagga koonfurna ka jiro hadda kole xaaladda iska yara degan tahay laakiin dee dadkii raashiina ba ma haystan qof badde wuxuu yahay koob dumeel oo dee maanta shaashaha baan ku jooga horta hadda bris dabu saaran yahay saaran yahayba oo dad noo soo qaaden laakiin dee wax
tuulooyinka kala duwan ee gobolka suul ayaa qayladhaantaha kasoo yeedhaysa ayaa waxay tahay saamaynta nolosha dagaaladana ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qaybaheeda kala duwan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood